waxaa sii xoogaysanaya boobka dowladaha shisheeye ay ku hayaan kheyraadka badda soomaaliya iyadoo maraakiib laga leeyahay waddamada reer galbeedka ay xaalufinba aan ku hayaan kalluunka xeebaha soomaaliya hay-ad lagu magacaabo blue marine foundation oo inta badan dabagal ku samaysa waddamada ay ka socdaan kalluumaysiga xero taraarka ah ee sharcidarrada ku dhisan ayaa sheegtay in xeebaha dalka soomaaliya ay xaalufinba aan ka wadaan maraakiib laga leeyahay waddamada faransiiska iyo sbain warbixinno ay daabacday hay-addan ayaa soo bandhigaya cadeymo muujinaya kalluumaysi sharci darro ah oo ay maraakiibta midowda yurub ka wadaan xeebaha badweynta hindiya gaar ahaan maraakiibta labada dal ee aan soo sheegnay warbixintan ayaa soo gudbinaysa dhaqdhaqaaqyada maraakiibta sbain iyo faransiiska laga leeyahay ay ka wadaan biyaha soomaaliya iyadoo xitaa aysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya heshiisyo u ogolaanaya kalluumaysigooda oo ay la galeen dowladda federaalka maraakiibta qaar ayaa gurta kalluunka xeebaha soomaaliya iyagoo ku gambanaya heshiisyo aan sharci ahayn oo ay la galeen maamulada shisheeyuhu ka dhiseen soomaaliya balse maraakiibta sbain iyo kuwa faransiiska ayaa si aan xishood iyo gambasho lahayn waxay ugu dhiiradeen gurashada kalluunka soomaaliya sida warbixinta lagu sheegay arrintan ayaa imaanaysa xilli daraad warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka shaqadii looga joojiyey wasiirka arrimaha dibadda cabdi siciid muuse kadib markii sida la sheegay uu fasaxay markab siday dhuxul sharci darre ah oo laga qaaday waddanka soomaaliya